bsm اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlah rb العaalamiin وslى اllah وslm وbaarak عlى nabiyina mحamed وعlى آlih وصaxbih أجmaعin qaala اlmuؤlif raximah اllah wاlcaطf bxatى qaliil wyushtarط fiih an yakuna اlmacطuuf bha sma ظaahirا وan yakuna bعضa min اlmacطuuf عalayh وغaayaة lah naxو akaltu samakata xatى ra'saha bالnaصb waxaan ku guda jirnaa baabulcadfi hore waxaan usoo marnay cadfiga inuu laba qaybood u qaybsamo cadfulbayaan iyo cadfunasax cadfulbayaan tacriifkiisa waa soo marnay waxayna sida qaalibka ah isku mid yihiin badelu lkulli min alkull kadib shiikha wuxuu ka hadlay cadfunasaq uuna soo tacriifiyey waa macطuuf iyo macطuuf calayhiga kuwa yani ay xiriirinayaan xuruufulcaطfi xuruufulcaطfi kuway isku xirayaan ayaa waxaa la yidhaahdaa caطfu nasaq shiiku markuu noo soo sheegay cadfu nasaqa iyo xuruufta xuruufulcaطfiga tiradooda wuxuu gudogalay inuu macaanidooda ka hadlo wuxuu soo sheegay waawdu inay faa'iidayso limuطlaqi اljamci fa'duna ay faa'iidayso altartiib wاltacqiib humana waxay faa'iidaysaa altartiib wاltaraahi darsigeennu marka xataa wuu ka bilaabmaya waxaan weli ku guda jirnaa xuruufulcadfiga macaanidooda wuxuu yidhi wاlcaطfu bxataa xataa in wax lagu soo cadfo qaliilun way yar tahay bu wayushtarau waxaa loo shardiyaa fiihi ay fi lcadfi bxataa xataa in wax layskula cadfo waxaa loo shardiyaa an yakuuna almacطuufu bihaa midka xataa layskula soo cadfayo inuu ahaado midka xataa lagu soo cadfayo inuu ahaado isman inuu isim noqdo isimkaasoo daahiran daahira wa an yakuuna iyo inuu ahaado macطuufku bacdan qayb min almacطuufi calayhi macطuufi calayhiga ka mid ah waqaayatan lah iyo inuu qaayo u noqdo afar shardi wa meeshan waxaa ku jirta afar shardi xataa markay caatifo noqonayso waxaa loo shardiyaa mactuufka inuu isim noqdo meeshaa horta waxaa jira almactuuf iyo almactuufu calayhi iyo xuruufu lcadfi mactuuf waa mid la cadfayo cadfiga macnihiisana waa soo marnay bimacnaa waa mid la soo celinayo almactuufu calayhi waa midka lagu soo celinayo oo lagu cadfayo mactuuf iyo mactuufu calayhi yaa isku xiraya oo isku soo cadfaya xuruufulcadfi waa qaybta saddexaad wa xataa markay caatifo noqonayso ilaa xataa min xuruufi lcadfi ay ka mid tahay waxaa shardiya midka macطuufka ah macطuufka waa midka xarfulcadfiga ka dambeeya inuu noqdo isim waa shardi waxaa ku baxaya isim waxaan isim ahayn inuu noqdo daahirna waa shardi labaad maxaa yeelay isim damiirahaa jira daahir maxaa ku baxaya damiiraa ku baxaya waa shardi labaad wa an yakuuna bacdan wa an yakuuna waxaa noqonaya yaa waaye almacطuuf an yakuuna almacطuufu yakuunadan isimkeedu waa xadfan yahay macطuufka lasoo qadaraya wa wa an yakuuna almacطuufu iyo inuu macطuufka noqdo bacdan qayb min almacطuufi calayhi macطuufi calayhiga ka mid ah macطuufka waa inuu noqdo juz iyo qayb ka mida macطuufa calayhiga waa shardi shardiga afaraadna an yakuuna almacطuufu gaayatan lilmacطuufi calayhi wagaayatan lahu waa shardi afaraad wa yacnii macطuufka inuu qaayo u noqdo macطuufi calayhi qaayadu waa maxay waa yoolkii meesha ugu dambaysa inuu u noqdo afartaas shardi ayaa loo shardinayaa markay xataa ay caaifo tahay xataa markay caatifo tahay shuruudda afartaa bay leedahay tusaalaha shuruudda oobsada waxa weeye midkan naxwu akaltu samakata xataa ra'sahaa binasbi binasbi muxuu leeyahay asaa kuu sheegi doona wejiyo kala bannaan laakiin annaga meeshaan uga soconno iyo shaahidkeenna markii la nasbiyo waay halkaasaa shaahidku noogu jiraa akaltu samakata xataa ra'sahaa shuruudihii uu shiiqu soo sheegay markii aad fiiriso almactuuf hadda aaway tusaalahan mactuuf aaway waa ra'siga waay alra's waa isim sooma ma daahir amase waa damiir waa daahir mactuufkan ra'si ah ma yahay bacdi ka mida min almacطuufi calayhi ha ilan samakada macطuufa calayhi wa madaxu muxuu ka mid yahay samakaduu ka mid yahay waa qayb iyo juz ka mid ah qaayo ma u yahay qaayo waa u yahoo meeshuu ku dhammaanayo waa madaxi madaxi waa qaaya waa meesha ugu sarraysa jismigaaga xaggee ugu sarraysa haddii lagu yidhaahdo madax wax ka sarreeya miyaa jira soomaalidu waxay dhahan madaxa wax ka sarreeyo la taabta ma laha yacni meesha ugu dambaysa waayo madaxa haddaad tidhahda madaxaygaan dhaafayaa jismigaaga kama tirsana idan madaxu waa qaaya waa meesha ugu dambaysa wa afarti shardi marka waa ku dhammaystiran tahay tusaalaha xataa caatifay noqonaysaa markii shuruudda aan la helo akaltu samakata xataa ra'sahaa xataa waxaa leeda waa xarfu caatif ra'sahaa waa mactuuf cala samaka walmactuufu cala almansuubi mansuub cadfigaana yacnii wuxuu ku cadfan yahay oo lagu cadfayaa waxa weeye asamaka waana jus iyo qayb ka mida waay shuruudaha afartaa waa dhammaystiran tahay wayajuusu waxaa bannaan aljaru lahu wayajuusu waxaa bannaan aljaru lahu in wax lagu jaro xataada calaa anna xataa shardiguna waxa waye calaa anna xataa xataa inay tahay jaaratun mid wax jaraysa kama taqadama fi lmakhfuudaati sida makhfuudaadka kusoo martay yacni kusoo hormartay wayajuusu waxaa u bannaan buu yidhi aljaru lahu in lagu jaro oo ra'sigii la hoos dhigo calaa anna xataa jaara waxaa lagu jarayaa xataa inay jaara tahay kamaa taqadama sidii soo hormartay fi lmakhfuudaat soo maanaan soo marin xataa oo min xuruufi lqabdi ka mid a wayajuusu waxaa bannaan oo kale alrafcu lah in la rafciyo calaa anna xataa ibtidaa'iya xataada inay ibtidaa'iya tahay in lagu rafciyo wa ra'suhaa ra'suhaana mubtada'un way waalkhabaru khabarkuna maxduufun waa xadfan yahay ay xataa ra'suhaa ma'kuulun way ay xataa ra'suhaa xataa madaxeedu ma'kuulun waa mid la cunayo marka xataa ra'sahaa saddex wajiha kugu bannaan inaad tidhahdo akaltu samakata xataa ra'sahaa waana midda hadda shaahidku noogu jiro baabkan oo xataa aad caatifo ka dhigto waxaa kaloo kuu bannaan akaltu samakata xataa ra'sihaa inaad tidhaahdo oo xataa ay xarfuljar noqoto waxaa kaloo bannaan akaltu samakata xataa ra'suhaa oo xataa aad tidhahdo waa ibtidaa'iya ra'suhaa waa mubta yacni ra'suhaa waa mubtada ma'kuulna waa khabar khabarkaa maxduufa akaltu samakata xataa ra'suhaa khabarkaa kaa maqan markaad khabarka soo qadarta maxaad leedahay akaltu samakata xataa ra'suhaa ma'kuulun ma'kuuluntaas kaa maqan waa khabarulmubtada mubtadahan horaa waxaan usoo marnay inay bannaan tahay khabarkiisa in la xadfo mararka qaar haddii wax tusinaya ay jiraan wa am lialabi tacyiin halkaa wuxuu uga bahay xataa xataa marka sidaasay u shaqaysa waam am wuxuu ayaa ka mid a xuruufulcadfiga lialabi tacyiini waxayna u sugnaatay lialabi tacyiini dalbid la dalbayo cayimid atacyiin waa cayimid waa in la cayimo bimacnaa in gooni loo soocoo la tilmaamo in kaanat hadday am ahaato bacda hamsatin hamso gadaasheed hamsadaasoo daakhilatin gelaysa calaa axadi almustawayayni labada siman midkood gelaysa laba shayaas kuu siman adiga fii nadarig labada shay agtaadu waa siman yihiin waxaadna rabtaa in lagu cayimo mid ka mid ah oo si gooniya lagugu jeego markaasaa waxaad u isticmaalaysaa am amtaani marka waxay dhacaysaa hamsatu istifhaam gadaasheeda amtu waxay dhacdaa hamsatu listifhaam gadaasheeda ujeeddaday u timaadana waa maxay waa lialabi tacyiin waa dalbid la dalbayo wax cayimid wa inay wax la cayimo ayaa la dalbayaa oo waxaad leedahay azaydun cindaka agtaada ma zayd baa ahaaday am camrun mase camar macnaheedu waa maxay i kala cayin waa sooma labadan ii kala cayin aniga labada waa ii siman yihiin ma kala garanaya midkuwa agsugan labadaas inay yihiin waan oga laakiin labada midkuu sida gaarka u yahay ma garanayo labada uun mid ka mid ah inuu agtaada yahay ayaan oga waxaan rabaa marka inaad ii kala cayinto oo aad ii kala saarto labadan agtayda siman oo midka kula jooga aan gara la-ah waxaan ka hormarinayaa hamsatul istifhaam kadibna aan baa la imaanaya waxaan ku leeyahay marka azaydun cindaka ma zayd baa agtaada ahaaday oo ku sugan agtaada am camrun mase camr amtaani waa xarfu cadfin sooma maxaan ku dalbayaa amtaan waxaan ku dalbayaa tacyiin in la ii cayimo markaasa adigu waxaad ku jawaabaysaa zayd baa agtayda ahaaday ama camar yani labada midkii markaas kula jooga ayaad ii cayimaysaa ilaa waxaan dalbay tacyiine in wax lai cayimaan dalbay am marka tacyiinkaas ayay faa'iideynaysaa wa ow owna waxay faa'iidaysaa litakhyiiri takhyiir khiyaargelin aw ilibaaxati ama bannaanaansho farqiga udhexeeya takhyiiri ibaaxa atakhyiir laba shay mid ka mid a ayaa lagu dooransiinayaa laba mid ka mid a lagu dooransiinayaa macnaheedu waa maxa labadaba laguma wada ogola inaad tidhaahdee labadaan jamcinayaa maya lagaa yeelimo laakiin maxaa lagu leeyahay kala dooro oo mid qaado takhyiira laydhaha taas ibaaxaduna waxaa waaya in labadaba laguu banneeyo alibaaxa waa in labadaba laguu banneeyo oo midkaad doontid adiga aad doorato haddaad doontana labadaba aada jamciso waa kuu bannaantaha wax diidaya ma lah wuxuu yidhi aw litakhyiiri aw waxay u sugnaatay khiyaargelin aw ilibaaxati ama bannayn bay u sugnaatay bacda alabi dalab gadaashi takhyiirka iyo ibaaxadu waxay dhacayaan bacda alab dalab gadaashi ayay dhacayaan naxw tasawaj hindan aw ukhtahaa wajaalis alculamaaa aw izuhaada tasawaj hindan hindi guurso tasawaj waa alab soo ma ficil amarku waa alab alab baa ka horeeya tasawaj hindan hindi guurso ow ukhtaha ama walaasheed guurso meeshaan takhyiir waa ibaaxa ma noqon kartaa maya wa an tajmacuu bayna alukhtayni xaaraan waay laguma ogola laba isla dhalatay inaad nikaax ku jamciso laakiin waxaa laguu ogol yahay inaad kala doorato hindi guurso ama walaasheed guurso khiyaaraad leedaha labada midaad dooranayso ama aljamcu baynahuma kuuma bannaano taas waxaa la yidhahdaa takhyiir ibaaxada waa tusaalaha dambe wajaalis alculamaaa culummada la fadhiiso aw izuhaada ama zuhaada la fadhiisto awdaani waa lilibaaxa maxaa yeele ma bannaanta in labada la jamciyo way kuu bannaantaha inaad culummadana la fadhiisato zuhaadana aada la fadhiisato wax kuu diidaaya ma jiraan lagu dhihi maayo labadaba ma jamcin kartid maxaa yeele culummada iyo zuhaad labadaba adaan ka faa'iidaysato waa kuu bannaanta azuhaad waa kuwa ka saahiday adduunyada iyo dhadhalaalka iyo qurquruxda adduunyada ee u go-ay cibaadada ayaa waxaa la yidhahdaa zuhaad marka culummada la fadhiiso aw izuhaada ama zuhaada la fadhiiso awdan marka waa lilibaaxa tusaalaha dambe awda ku jirta waa lilibaaxa walishaki aw ilibhaami aw iltafsiili bacda alkhabari ow wuxuu ku soo yidhi takhyiiri ibaaxay faa'iidaysaa bacda alab taas halkaasi ugu soo haray waxay kaloo ow ay faa'iidaysaa shaki aw ilibhaami ama qarin shayga in mubham laga dhigaya wax qarsoon aw itafsiili ama faahfaahin ayay u sugnaatay laakiin goormay saddexdan dambe dhacayaan bacda alkhabari khabar gadaashii wey khabar iyo alab hadda ka hor waa soo marnay khabar iyo inshaa aan soo marnay alabku waa inshaa alabku wuxuu ka mid yahay al-inshaa buu ka mid yahay alabku waa inshaa khabarkiina waa midkii hore aan usoo marnay hadda ka hor aan lahayn khabar mubtada loolama jeede waxaa loola jeedaa maa yaxtamilu sidqa walkadiba biqadi nadari can ilqaa'il waa wixii run iyo been ixtimaala ayadoo aan la fiirinaynin cidda warka tiri wixii been iyo run ixtimaal macnaha sadaqta wixii lagu qaabili karo ama lagu qaabili karo kadabta khabar baa la yidhaha wixii laa iyo nacam lagu qaabili karana maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa al-inshaa diidmo iyo adeecid ayaa lagu qaabili karaa haddii lagu yidhahdo tasawaj hindan ow ukhtaha sida tusaalaha hore ku jirteen waa alab soo ma tasawaj hindan ow ukhtaha jawaabtaa ka bixi karta waa maxa inaad ogolaato inaad labada mid doorato iyo inaad tidhaahdo labadaba ma rabo diiddo waxa dhanba a inaad yacni daaca iyo cisyaan ayaa lagu muqaabaleeyaa alabka khabarkana maxaa lagu muqaabaleeyaa altasdiiq aw اtakdiib inaad rumayso iyo inaad beeniso marka kii hore awdu markay faa'iidaynayso altakhyiir aw alibaaxa waa bacda alab marka ay faa'iidaynayso alshaki aw alibhaam aw altafsiil waa bacda alkhabar khabarka gadaashii labadaasaa marka ow loo kala qaaday maray dhacayso bacda alab iyo maray dhacayso bacda alkhabar naxو labثna yوma أw bacضa yوmi وإna أw إyaakum lacalىa hudan kunuu hudan أw nasaara saddexda tusaalo waxay saddexduba tusaale u yihiin saddexdii lasoo sheegay macno owdu macaaniday faa'iidayso shaki baa ka mid a labithnaa yowman maalin ayaan nagaanay أw bacضa yowmin ama maalin barkii meeqaad nagaateen markii la yidhaahdo maalinta qiyaamo waxay leeyihin maalinaan nagaanay oo adduunyada ku nagayn ama maalin barkii awdaani waa maxa lishaki waxay ka shakisan yihiin ma maalin dhammaystiran oo kaamila bay ahayd masea maalin barkii bay ahayd ow waa lishak wa innaa annaga ow iyaakum ama adinka labadeenna kooxo uun mid ka mida ayaa lacalaa hudan hanuunku dul sugan qolada hanuunka ku sugan waa la yaqaan soo maa owdaani shaki miya shaki lama dhihi karo suuragalna maaha in shaki loola jeedo maxaa yeeley nebigu calayhi salaatu wasalaam kama shakisanayn inuu hanuun ku sugan yahay laakiin waxaa loola jeedaa al-ibhaam waa qarin qarintaasi yoolka laga leeyahana waxa waaye waa iska caddahay cidda hanuunka ku sugan wa innaa annaga ow iyaakum ama adinka wa innaa ow iyaakum innaa waxay ka kooban tahay inna iyo isimkeedii aw waa xarfu caطfin iyaa iyaa keliya soo damiirka ah soo maha sa hadda ka hor soo marnay iya waa damiir اlfasli mabniyun calى sukuuni fii maxali naصbin macطuufu calى ismi inna innaadaani isimkeeda ilan inna waxay ka kooban tahay sooma inna iyo naa naadaas isimka ahe mansuubka ah ayay ku cadfan tahay wlmacطuufu cala lmansuubi mansuub wey kaafkuna waa xarfu khiaab miimkuna waa calaamat اljamci maxaa ka maqan inaa oo iyaakum maxaa naga maqan khabarkii inna lacalaa hudan jaarmajruurka ah ayaa khabarkii ah jaarmajruurkaasi ayaa khabarkii ah oo kaa-in buu ku tacalluqaya haddaad doontana waa soo qadaraysaa waxaa leedaha wainaa anagu ow iyaakum ama adinka la calaa hudan ay la kaa-inuuna waxaan nahay kuwa ah calaa hudan hanuun dushi kuwa ahaaday hanuun dushi ayaan nahay ama adinkaa ahams ama annaga ah wey awdaani waa lilibhaam waxbaa la qarinaya kunuu ahaada huudan yahuud ow nasaaraa ama nasaaro kunuu huudan ow nasaara ayagaa sidaa yidhi kunuu huudan yahuud noqda ow nasaara ama nasaaro ahaada awdani waa litafsiil kala saarid iyo faahfaahin w ama yahuud ahaada ama nasaaro noqda marka ow macaanida ay faa'iidayso markii hadda aan isku darno meeqay noqonaysaa guud ahaan shan we laba bacda dalab dhacaysa iyo saddex bacda alkhabar dhacaysa qaala waimaa bikasri اlhamzati midlu ow bacda اalabi wاlkhabari imaa bikasri اlhamza amaa dhihi maysid waa ima markii hamzada loo hoos dhigo milu ow ow bay la mid tahay bacda alabi alab gadaashi walkhabari iyo khabarka gadaashi ow bay la mid tahay muxuu la jeedaa xagga macnuhu ka wada bacda alabi walkhabar labadaba yacni bacda alabna waa litakhyiiri aw libaaxa bacda alkhabarna waa saddexdii kale lishaki aw ilibhaami aw tafsiil naxwu tasawaj guurso imaa hindan wa imaa ukhtahaa hindi guurso wa imaa ukhtahaa ama walaasheed labada mid guurso wa baqiyatu lamhilati amhilada inteeda soo hartana waadixatun waa mid waadix oo cad buu yidhi wa qiila waxaa la yidhi ina alcaطfa inamaa ina alcaطfa caطfigu inamaa huwa bilwaawi waa waawda baa la yidhi wa anna imaa imaana waa xarfu tafsiilin waa xarfu tafsiil kaluulaa sida imaada hore fa inahaa midda hore xarfu tafsiilin xarfu tafsiil wey laba imaa baa meesha horta taalla tasawaj yacni tasawaj imaa hindan wa imaa ukhtaha meeqa imaa baa ku jirta hadda tusaalahaan labo labada midda xarfu cadfiga ah yaa waaye oo hadda laga hadlayo midda dambe waay midda xarfulcadfiga ah ee hadda khilaafka ka jira shiikhu khilaafka uu kusoo naqlinayo in la isku haysto waa midda dambe oo annaga xuruufulcadfiga nooga tirsan amaa midda hore waa xarfu tafsiilin bilijmaac midda hore layskuma khilaafsana inay xarfu tafsiil tahay oysan xarfi cadfi ahayn imaada hore waa xarfu tafsiilin bilijmaac waa bilaa khilaaf inay xarfu tafsiil tahay middan dambe marka oo waawdu ay ku jirto middaas waaye midda xuruufulcadfiga culummada qaar ay ku dareen mu-alifkuna hadda uu noo sheegayaa culummada qaar inay yidhaahdeen xarfu cadfin ma ahan ayadu waxaa laisku haystaa imaada dambe waaw baa la socota sooma tasawaj imaa hindan wa imaa ukhtaha baa leedahay wa imaadan dambe xarfu cadfi miya culummada qaar waxay leeyihiin min xuruufi lcadfi bay ka mid tahay waa ku dareen qolo kale waxay leeyihiin maya imaada dambe tan horay la mid tahay tan hore maxay ahayd xarfu tafsiil soo maa ijmaacay ahayd inay xarfu tafsiil tahay ayadii bay la mid tahay oo aaway cadfigii waawga waaye bay yidhaahdeen waxaa wax isku cadfaya waawda waa imaa ku jira ayaa xarfu cadfiya imaada dambena waa xarfu tafsiil waa kal uulaa midii horay la mid tahay tan hore ayay la mid tahay meesha waqiila uu leeyahay khilaafku kusoo naqlinaya waqiila waxaa la yidhi ina alcaطfa caطfigu inamaa huwa waxa waaye un bilwaawi waawda wa xarfulcaطfigu waa waawda wa ana imaa imaana xarfu tafsiilin waa xarfu tafsiil imaada dambe xarfu tafsiil wey sidaasaa la yidhi kal uulaa sida midda hore ay xarfu tafsiil u tahay fainahaa damiirka xagga u noqonaya imaada hore fainahaa midda hore xarfu tafsiilin xarfu tafsiil wey waana bilijmaac inay tahay xarfu tafsiil midda hore middan dambe marka imaada dambe maxaa raajixa ma inay tahay xarfu cadfin baa raajixa mase inay tahay xarfu tafsiil sida saxiixa waa xarfu tafsiil alimaam ibnu malik raximah llah qowlkaasuu rajaxay ibnu caqiilna waa ku raacay fii sharxi alfiyat ibni malik culmo fara badan sidaasay rajaxeen imaada dambe inay tahay xarfu tafsiil kaluula haddii marka midda dambe la yihahdo cala saxiixi waa xarfu tafsiil xuruufulcadfigii meeqay noo noqonayaan sagaalay noqonayaan imaa baa ka baxaysa meesha imaa baa ka baxaysa waxa wax isku cadfaya tusaalahan oo kalena waawday noqonayaan ee imaadu ma aha midda horena ma aha midda dambena ma aha wax xarfu cadfiga waa waawda wey qaala wabal lilidraabi haaliban wabal bal lilidraabi idraab ayay u sugnaatay buu yidhi haaliban sida badan alidraab bimacnaa waa alicraab ka jeesasho wey idraabku waa icraab waa jeesasho shaygii laga jeesanayo alidraab macnaheedu waxa waay xukunkii hore ee bal wixii ka horeeyay uu watay iyo waxa bal gadaasheeda ku imaanaya ayaa kala duwanaanaya bal wixii ka dambeeya waxay ka jeesanayaan xukunkii hore idraab baa laydhaha waa jeesashay icraab haaliban sida haalibkaa buu yidhi idraab bay u sugnaataa sida haalibka waxaa leedahay naxwu qaama zaydun zayd baa istaagay bal camrun qaama zaydun bal camrun xukunka qiyaamka intaanan bal meesha imaan yuu u sugnaa zayd buu u sugnaa bal markay timid yaa loo wareejiyey camaraa loo wareejiyey zayd xukunkii ku socdana icraadaa laga sameeyo waa laga jeesta waa la iskaga jeesta ali qaama zaydun zayd baa istaagay markaasaa zayd inta laga tagaa layidhi bal camrun camar baa istaagay idraabka laguu sheegaya marka waa sidaas waa icraadka iyo ka jeesashada xukunkii hore laga jeesanayo waxa jeesashadaasi faa'iideynayana yaa waaye waa kelimadan bal kelimada bal ayaa waxay faa'iideynaysaa i'raabka walaakin laakina lilistidraaki istidraag bay u sugnaatay istidraag waa ka dabatag wey laakin lilistidraak laakiin listidraag ayay u sugnaatay markay laakiin istidraag u sugnaanayso xuruufulcadfiguna ay ka mid tahay saddex shardiyay leedahay shardiga koowaad waxaa waaye ifraadu mactuufiha midka lagu soo cadfaya ayada inuu mufrad yahay almactuuf bacda laakin waxaa shardiya inuu mufrad yahay shardiga labaad waxa waaye an yataqadamaha nafyun aw nahyun inuu nafyi ama nahyi ka hormaro waa shardi labaad shardi saddexaad waxa waaye an laa tusbaqa bilwaawi inaan waaw ayada laga hormarin laakiin waa inaan waaw laga hormarin saddex shardi waaye soo maha saddexdaasi markii laga horlaga helo waxay faa'iideynaysaa istidraag waxay kaloo faa'iideynaysaa ama ay tahay xaraf ka mida min xuruufi alcadfi waxaad leedahay maa marartu birajulin saalixin laakin aalixin maa marartu ma soo marin birajulin nin sooma marin ninkaasoo saalixin ah nin suuban laakin laakiin aalixin nin xun baan soo maray aalix waa mid xun we yacni nin fiican sooma marine nin liito oo xun baan soo maray shuruudihii saddexdaa waa ku dhan yihiin shuruudihii saddexdaa way ku dhan yihiin macduufka hadda waa mufrad oo bacda laakin dhacaya aalix waa mufrad sooma shardiga labaad wuxuu ahaa inuu nafyi ka hormaro ama nahyi sooma hadda maxaa ka hormaray nafyi baa ka hormaray oo maa ah waa laga hela shardigii labaad shardiga saddexaad waa inaan waaw ayada ka hormarin hadda waaw miyaa ka hormarta oo ku jirta maya saddexda shardi waa laga hela marka maa marartu ma soo marin birajulin nin saalixin saalixa laakiin laakiin aalixin nin xun baan soo maray nin wanaagsan sooma marine nin liitaa soo maray istidraag baa la yidhahdaa istidraag macnaheedu ka dabatag wa ka dabatag wa xukun hore oo lasoo taqriiriyey ayaa laga daba tegaya tusaalahan hadda maa marartu birajulin saalixin nin wanaagsan sooma marin hadduu ku kaaftoomo waxaa laga yaabaa in lais yidhahdo ninoo dhanba sooma marin soo maaha ninkaani wuxuu ka daba tegay xukunkaas wuxuu sheegay inuu nin soo maray laakiin ninkuu soo maray sifadii salaaxa uu ka maqnaa laakiin aalixin laakiin nin xun baan soo maray laakiin marka waa xarfu istidraag isla markaana waa xarfu cain xarfu cadaf aalix waa macduuf xagay ku cadfan tahay yaa birajulin ayay ku cadfan tahay kelimada rajulin bay ku cadfan tahay wاlmacduufu cala majruuri majruur sidaasay u hoos dhigan tahay walaa laa baa ka mida xuruufulcadfiga laa waxay u sugnaatay linafyi lxukmi xukunka oo la anfiyo laga anfiyo camaa bacdahaa waxa ayada ka dambeeya in xukunka laga anfiyo laa shardigii hore ee laakiin loo shardinayay shuruuddii saddexdaahi laakiin ay lahayd midda hore laa ya laakiin way wadaagaan midka hore muxuu ahaa shardigii koowaad inuu macduufka mufrad noqdo soo maaha labadaba way ka siman yihiin shardigaas laakiin meeshii la yidhi laakiin waa inuu ka hormaro nafyi ama nahyi tan waxaa la leeyahay waa inuu ka hormaro ihbaat ama amar ihbaat ama amar inuu ka hormaro ayaa shardi ah waxaad leedahay jaa'a zaydun zayd baa yimid laa camrun camr ma imaan ayadu marka waxay faa'iidaynaysaa linafyi اlxukmi camaa bacdaha waxa ayada ka dambeeya ayay xukunka ka anfinaysaa xukunka wixii ka dambeeya way u diidaysaa idaa xukunka wuxuu gaar ku noqonayaa wixii ayada ka horeeya markaad tidhaa jaaa zaydun ihbaat miya mase nafyi waaye jaaa zaydun ihbaat waa waxbaa la sugayaa soo maahan imaanshaa zayd loo sugay lagama anfin jaaa zaydun zayd baa yimid xukunka imaanshaha camar muu u sugan yahay yaa u diiday laa baa u diid idan laa maxay faa'iidaynaysaa linafyi lxukmi waxay u sugnaatay xukunka inay diido yay u diidaysaa xukunka camaa bacdaha wix ayada ka dambeeya wixii ayada ka dambeeya ayay xukunka ka anfinaysaa oo waxaa leedahay jaaa zaydun zayd baa yimid laa camrun camar ma imaan xukunka imaanshaha zayd buu gaar ku yahay camarna laadaa naafiyada baa u diid laada marka nafyigaasay faa'iidaynaysaa waana min xuruufi alcafi halkaas sheekh wuxuu kusoo dhammeeyey uu ku gebagabeeyey xuruufu lcafi iyo macaanidooda inuu ka hadlo guud ahaanna waxaa noogu dhammaaday baabkii ahaa baabulcafi labadiisa nooc cafulbayaan iyo cadfu nasab wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin